أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warbaahin caalami ah ayaa soo bandhigtay istaraatiijiyada ay dunida uga fadhido oo magaalada berbera iyo weliba saamaynta ballaaran ee ay ku yeelan karto dagaalka bariga dhexe dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalinkii soddoniyo sagaalaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikhda dheeraysa kooxda riddada soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadisyo dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo caalami ah saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ugu magacaaban gobolka gedo ayaa bilaabay abaabul ciidan oo ka dhan ah maamul goboleedka shaadadirirka jubbaland dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe wilaayadda islaamiga gedo ayaa isbitaal ka hirgelisay deegaanka tuulo barwaaqo kadib munaasabad ka dhacday deegaankaas askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe munaasabad lagu daafurayey dufcadii labaad ee machadka ictiqaan ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga hiiraan sidoo kale warkeenna duur waxaad ku dhegaysan doontaan xalqadii koowaad warbixinno aan ugu magac darnay baraaraha degmada wafurow
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaaliyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan warbaahinna caalami ah ayaa soo bandhigtay istaraatiijiyada ay dunida ugu fadhido magaalada berbera iyo saameynta ballaaran ee ay ku yeelan karto dagaalka bariga dhexe warbixinta warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi cali yare the times oo ka mid ah wargeysyada ugu faca weyn uguna afka dheer waddanka ingiriiska ayaa warbixin dheer ka diyaariyey somalilan gaar ahaan doorka ay ku yeelan karto loolanka bariga dhexe maadaama ay ku taallo goob istaraatiiji ah wuxuu sheegay in deegaanada uu ka aramiyo maamulka gaalaraaca somalilan ay leeyihiin muhiimad istaraatiijiyadeed oo sii kordhaysa gaar ahaan tan iyo intii uu bilowday dagaalka maraykanka yuhuudda iyo xulafadooda ay ku qaadeen waddanka iiraan warbixintu waxay xustay in kooxda gacansaar kale leh iiraan ee xuutiyiinta yemen ay ku soo bireen dagaalka bariga dhexe islamarkaana dabayaaqada isbuucii hore ay gantaalada riddada dheer ku weerareen deegaano ka tirsan dhulka falastiin ee yuhuuddu ay xoogga ku haysato waxaa kale oo wargeysku ka sanqariyey in kooxda huutiyiintu ay dhanka kalena ku hanjabeen inay xiri doonaan marinka baawulmandeb taas oo haddii ay ka dhabeeyaan noqon doonto musiibo kale oo ku habsata ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka wargeysku wuxuu ka dhawaajiyey in indhaha caalamku ay mar keliya ku wada jeesadeen marinbiyoodka xiran ee hurmus islamarkaana la beerdareeyey marinbiyoodka baawulmandeb ee isku xidha gacanka cadmeed iyo kanaalka suweys marinbiyoodkan oo sidoo kale loo yaqaano iridda ilmada ayuu wargeysku ka dhawaajiyey in dowladda iiraan u noqon karo fursad labaad oo ay ku ceejin karto ganacsiga caalamka maadaama gantaalada xuutiyiintu ay gaari karaan isagoo wargeysku talooyin siinaya daalamiinta caalamka ayuu tilmaamay in iridada koofureed ee baawulmandeb oo somalilan maamusho ay noqon karto istaraatiijiyad yuhuudda iyo maraykanku ay kaga hortegi karaan weerarada xuutiyiinta goobtan ay somalilan kaga taallo dunida ayuu wargeysku ku sheegay inay tahay mid ka mid ah fagaarayaasha juqraafi siyaasadeed ee loogu tartanka badan yahay adduunka oo dhan taasoo aqoonsi raadinta maamulkana gelin karta yidadiilo hor leh sida lagu xusay warbixinta maraykanku wuxuu oggolaaday daraasad lagu ogaanayo suurtagalnimada joogitaanka ciidan ee dekedda berbera iyadoo wakhti xaadirkana aad loo hadalhayo in yuhuudda iyo maraykanku ay degi rabaan halkan xilli hanjabaadaha xuutiyiintu ay sii xoogaysanayaan qaar ka mida dadka rayidka gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada berbera oo wargeysku uu soo waraystay ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin in dalkooda loo adeegsado dagaal aan kooda ahayn iyagoo carab dhabay inaysan rabin in somalilan noqoto goob militari murtad khadar cabdi xuseen oo ah wasiirka madaxtooyada maamulka shaadaladirirka somalilan ayaa wargeyska u sheegay in aanay jirin sabab looga walaaco hanjabaadaha xuutiyiinta maadaama ayuu yidhi somalilan aysan wax luga ku lahayn dagaalka bariga dhexe warbixintan dhagaraysani waxay sidoo kale tilmaamtay in somalilan ay faa'iido dhaqaale ka heli karto wadahadallada ay kula jirto etoobiya ee ku saabsan in aqoonsi looga beddesho bixinta mid ka mid ah marinadeeda badeed ee istaraatiijiga ah isku soo wada duuba kufaarta caalamka iyo warbaahintoodaba waxay xusulduub ugu jiraan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dhulkan istaraatiijiga ah ee allah subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay muslimiinta soomaaliyeed ee bariga qaaradda afrika
dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalinkii sodon isagaalaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan sawaariikhda dheeraysa bashiir muxidiin abu ayman ayaa ku tuntunsanaya warbixintan maalinta soddon iyo sagaalaad ee dagaalka u dhexeeya maraykanka yahuudda iyo iiraan ayaa waxaa sii xoogaysanaya duqeymaha iyo weerarada ay isdhaafsanayaan dhinacyada ishaya maamulka sahayanada ayaa sheegay inay qaadeen mawjado ballaaran oo duqeymo cirka ah oo ay ku beegsadeen gudaha iiraan halka iiraan iyaduna ay jawaab degdega bixisay iyadoo gantaale ku garaacday koonfurta dhulka filistiin ee gumaysiga ku jira dhanka kale mas-uul ka tirsan maamulka gobolka albaros ee waqooyiga iiraan ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan siddeed iyo toban qof ay ku dhinteen weeraro dhacay waa berigii hore ee maanta kuwaas oo ay ku jiraan laba carruur ah halka afar iyo labaatan kale ay ku dhaawacmeen duqeymahaasi sidoo kale madaxweynaha dowladda kaafirada ee maraykanka donald trump ayaa mar kale ku celiyey hanjabaad culus oo u diray iiraan haddii aysan aqbalin heshiis la gaaro ka hor wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay oo ku eg talaadada saacadda siddeedda fiidnimo ee wakhtiga bariga maraykanka wuxuu sidoo kale sheegay in wakhtigaas aanan waxba lagu kordhin doonin haddii iiraan ay xilligaas jawaab keeni weysan ay burburin doonaan dhammaan kaabayaasha dhaqaale ee waddanka dalkaasina ay dib ugu celin doonaan casriyadii hore sida uu warka u dhigay dhankeeda wakaaladda wararka iiraan ee irna ayaa sheegtay in teheraan ay u dirtay bakistan jawaabteeda ku aadan soo jeedinta maraykanka ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka iiraan ayaa diiday xabajoojin ku meel gaar ah iyadoo ku adkaysatay in xal waara oo dhammaystiran laga gaaro colaadda
kooxda riddada soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadisyo dhaqaale iyo midda siyaasadeed oo caalami ah sida uu ku waramayo marwaan maxmed xilli khilaafka ka taagan doorashooyin gaaleedka murtadiinta ee u dhexeeya madaxda kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka uu cirka isku sii shareerayo madaxa kooxda riddadan oo uu dhowaan duulaha militari ku qabsaday mid ka mid ah maamul goboleedyada mucaaradka ku ahaa ayay kooxdaasi ku bilowdeen cadaadisyo dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed oo caalami ah cadaadisyada dhaqaale oo ah tan ugu daran ayaa lasoo wariyey in kooxda wajihi doonto inta aan la gaarin bisha meey ee soo socotaa xilligaas oo ay ku eg tahay mudwaxileedka madaxa kooxda riddada murtad xasan gurgurte waxay ugu yeeraan magiga adduunka ayaa lasoo wariyey inuu hakin doono dhaqaalaha uu ku bixiyo kooxda riddada soomaaliya inta aan la gaarin meey ayaana la sheegay inay suuragal tahay in la hakiyo taageerada dhaqaale ee uu bangigaasi ku bixiyo kooxda villa soomaaliya diblomaasiyiin xogta laga soo xogtay ayaa tilmaamaya in go-aankan uu dhici karo haddii aysan kooxda riddadu ka laaban dhaba ay hadda ku socoto heshiisna aan laga gaarin arrimaha doorashooyinka wararku waxay intaas ku darayaan in qorshahan ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah maamul goboleedyada mucaaradsan siyaasadda kooxda gurgurte waxay ku doodeen baaliyiri in bisha mey ay dhammaanayso mudwaxileedka madaxda villa soomaaliya waxay ka dambeeyana taageerada dhaqaale loo arko mid ku dhacaysa jeebka shakhsiyaad mudwaxileedkoodu dhammaaday bangiga adduunka ayaa la sheegay in kooxda riddada soomaaliya uu sanad weliba ku bixiyo taageero dhaqaale oo u dhexaysa boqol ilaa laba boqol milyan oo dollar isqabsiga arrimaha doorashooyinka ee hadda taagan ayaa la sheegay inuu sababi karo in dhaqaalahaasi ay weyso xukuumadda riddada waxay tan kusoo beegmaysaa xilli mas-uuliyiin ka tirsan kooxda uu madax u yahay murtad gurguurta loo sheegay in lagala laabtay fiisaha maraykanka taasi oo haris gelinaysa safaradii qorshaysanaa ee mas-uuliyiinta murtadiinta gaar ahaan xubin ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee kooxdaasi oo la sheegay in bartamaha bishan abriil ay ku wajahnaayeen washington
saraakiisha kooxda riddada soomaaliya oo ugu magacaaban gobolka gedo ayaa bilaabay abaabul ciidan oo ka dhan ah maamul goboleedka shaaldiriirka jubbaland cabdiqani maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan murtad aadan dhafoore oo kooxda riddada soomaaliya ugu magacaaban taliyaha booliiska gobolka gedo ayaa magaalada beled xaabo ka bilaabay abaabul ciidan oo ka dhan ah maamulka uu hogaamiyo murtad axmed madoobe dhafoore ayaa maleeshiyaadka maqan ugu baaqay inay dib u soo laabtaan dagaalna u diyaargaroobaan isagoo intaa ku daray in amar lagu siiyey inay diyaargaroob dagaal galaan wuxuu shaaca ka qaaday inay fasax u qabaan inay xuduud beenaadka ka tallaabaan oo ay ka daba tagaan maleeshiyada jubbaland haddii uu dagaal dhaco hadda ciidanka faylsan waa ciidankii gudaha ka shaqaynayay qaar ka mid ah wey inta kalena goobahoodaan ku gaarsiinaynaa fariinta iyo maxaanku rahdaa waajibaadka ciidan oo la iska rabo waxaa la rabaa marka diyaargarow baa la gelayaa diyaargarow baa la gelayaa istaanbay baa la gelayaa qof kasta oo fasax jiray fasaxiisii waa inuu ka soo laabto qof walbe meeshii uu difaaca ka lahaa waa inuu xaadir ku ahaado qof walbe awaamiirta iyo waajibaadkii la siiyo waa inuu qabsado waxaan u baahannahay muddo yar oo kooban maxaan ku rahdaaye obereshin iyo hawl iyo shaqaan bilaabaynaa aan goobaha la joogay lama joogi doono shaqaan bilaabaynaa annaga iskamaana imaan waxaan u nimid shaqo nin inuu guri iska fadhiisto degmo ku yaallo isku caana shubo madaxweynaan ahay dhaho dadka uu afduubto xuquuqahoodii afduubto waxa madaniga uu afduubto waxa caamka uu afduubto waxa adduunka iyo ka imaanaya uu afduubto loo afduubnaado dambe ma dhacayso ma dhici doonto arrinkaas waxaa geeskaygaan midiga taagan taliyaashii xoogga dalka wixii waajibaada shalaan la soo hadalnay ciidanka milatariga ahaa wixii tale iyo tusaale ahaa shalaan soo siinay xabad dambe hadday nagu soo dhacdo meeshaan waa meel heble iyo waa dal kale ka jooga dhihi mayno waa isbursanaynaa ogaada hadalkaas meel kastaan tegaynaa soomaalin dhoweyd markii meeshaan dagaalku ka dhacay meeshaan waxaa weeye waa dal kale ee camar ooma qabnee ka jooga lanama dhihin hadda camar baan u qabnaa meel kaste cidda xabad nagu soo rido inaan oga dabagalnoon galno waa qabnaa amarkeeda abaabulka ciidan ee kooxda ridadu ka bilowday gobolka gedo ayaa kusoo beegmaya xilli murtad gurguurta uu dhowaan awood milatari ku qabsaday maamulka ridada koonfur galbeed oo hoggaankiisu ka hor yimid doorashooyinka ay wadato filla soomaaliya waad mahadsantahay cabduqani dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar toosa ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday noocyada kala duwan ee hubka iyadoona dhawaqa rasaasta si aad ah looga maqlayay deegaano hoostaga degmada balcad wilaayada islaamiga gedo ayaa xarun caafimaad ka hirgelisay deegaanka tuulo barwaaqo kadib munaasabad ka dhacday deegaankaasi عزام عرفات ايا وربحنت وركن هيا
munaasabaddan waxaad mid xarigga looga jaray isbitaalka cusub ee barwaaqo ee deegaanka tulo barwaaqo ayaa ahayd mid si heer saraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee godo iyo marti sharaf kala duwan isbitaalkan oo dadka deegaanka ay dhisteen ayaa u dhammaystiran agabyadiisa iyadoo ay ka howlgalayaan dhakhaatiir ku takhasusay cudurrada kala duwan xaafiladan furitaanka isbitaalka ayaa waxaa ka warbixiyey maamulaha isbitaalka barwaaqo haddaan warbixin yar ka dhiibo barwaaqo hosbitaal ee laga hirgelinayo degmada tuulo barwaaqo isbitaalkan waxaan muddo dheer dadaal ugu soo jirnay in uu deegaankan yeesho isbitaal looga maarmo isbitaallada loo aado dalalka deriskaha iyo maxaanku raday caasimada soomaaliyaba loo aado in looga maarmo isagoo maxaanku raday u diyaarsan yihiin dhammaan qalabka shaybaarka oo bini aadmi lagu baaro noocyadiisa kala gedisan ay kumbuleed meesha ku yihiin sidoo kale waxaa dhankooda soo dhoweeyey furitaanka isbitaalka odayaasha iyo waxgaradka deegaanka tulo barwaaqo iyagoo tilmaamay baahiyaha aadka ay u qabeen maanta inaan ka qayb galno xafladan qiimaha badan ee maaragtaaye lagu furayo isbitaalka barwaaqo oo ahaa isbitaal maaragtaaye baahi aad iyo aad u weyn deegaanka ugu qabay waxyaalaha badan oo caafimaadka oo bini aadamka ugu baahan yahayna maaragtaaye in laga helayo aan maaragta rajaynayno sida maamulaha iyo maaragta ay haddaba sheegayeen runtii waxaan is leenahay isbitaalkan waa mid loo baahnaa aad iyo aad baan usoo dhaweynayna haddaan nahay odayaasha deegaanka aadna waan ugu faraxsannahay waxaana leenahay cid kastoo gacan ka geysatay ajiri xasanaad allaha ka siiyo annagana kiina anfax allaha ka dhigo mahaddaas alle kadib waxaan aad iyo aada ugu mahad celinaynaa ciddii isbitaalkan ka shaqaysay agaasinkiisii iyo soo dejintiisii tuulo barwaaqo isbitaalka barwaaqo waa isbitaal aada iyo aada loogu baahnaa waa isbitaal baahi weyn looga qabay deegaanka aad baan usoo dhaweynaynaa isbitaalka iyo nimankii kasoo shaqeeyey oo dhalinyarada ahaay oo deegaanka u dhashay oo ugu talagalay in ay daboolaan baahida caafimaadka deegaankan ka jirto walaayadii iyo nuqbadii iyo naqiibka oo aada oga shaqeeyey in ay isbitaalkaas hirgelintiisa iyo codsigiisa iyo barnaamijkaasna aada iyo aad baan ayagana ugu mahad celinaynaa isbitaalka shaqeeyo oo lagu rayso allaha nooga dhigo marka aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa intay socotay munaasabadda furitaanka isbitaalka barwaaqo ayaa waxaa halkaasi dardaarano kala duwan ka jeediyey guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayadda islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoona la dardaarmay guud ahaan muslimiinta jazaakum allahu khayr baan leenahay ilaahay subxaana watacaala hanoo barakeeyo isbitaalka iyo dhakhtarka iyo qalabka iyo daawadaba ilahi hanoo barakeeyo aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa jazaakum allahu khayr baan leenahay waxaan marka sii maaragtay dardaarmaynaa en sii baraarujinaynaa qolada dhakhaatiirta hawshooda iyo dadaalkooda ha sii wadaan wixii ay keeneen wixii kabaaqi ana ha ku soo daraan ama xagga dhakhaatiirta ama xagga qalabka dadka shacabka ah iyo maaragtay maamulka islaamka labadaba baahidooda ha u dheganuglaadeen baan leenahay
isbitaalkan dhowaan laga hirgeliyey deegaanka tulo barwaaqo ayaa isbitaal guuda u adeegaya bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada hulaayada islaamiga heegado
askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe faysal mahad soomaali ayaa diyaariyey warbixintani cabdulaahi cali xasan waa askariga taa'ibka ah ee ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta si gaar ah kuwii hoostegayay maamulka ashahada la dirirka ah ee loogu yeero koonfur galbeed waxa uu si gaara uga howlgeli jiray inta u dhexaysa degmada afgooye iyo sidoo kale bilidoogle muddo uu ka tirsanaa safka murtadiinta ugu dambayn waxa uu isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellada dhexe si gaar ah kan degmada miirtaqwo markii toobada loo qabtay kadib ayuu ka warbixiyey xilligii uu raacay murtadiinta iyo sidoo kale goobaha uu ka shaqayn jiray iyo ugu dambayn go'aanka uu kaga soo tegay safkii uu ka mid ahaa waxaan raacay xilligii sheekh shariif oo madaxweynaha raacay ilaa maalinkaas ilaa hadda intuu dhexsan shaqayhayay shaqadiidu waxay ahayd shabeellada hoose afgooye iyo nimaha la yidhaaho ahay beledogle aad iyo aaday ila xumaatay iyo mahay kusii socoto ilaahay dartiis inaan wadankayga uu soo aado aan go'aansadhay haddana waxaa laigu soo dhaweeye waa ka imid waxaa laigu soo dhaweeyey meyr taqwo wax dhibaata iyo wax baranbareemaho la kulmanuma jiraan kuwa iga dambeynay sidoo kale aan ugu baaqaa askarigan taa'ibka ah ee ka soo goostay safka cadowga ayaa qayb ka noqonaya qulqulka askar fara badan oo toobadkeenayaal ah oo maalin kasta siyaabo kala duwan loogu soo bandhigo wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taasoo dhabarjab ku ah cadowga jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabad lagu daahafurayey dufcadii labaad mahadka al itiqaahan ayaa ka dhacday degmada buga qable ee wilaayada islaamiga hiiraan saadiq muumin ayaa warbixintan haya munaasabad heerkeedu sarreeyo laguna daahfurayey dafcada labaad ee macadka alidkhan oo ah macad lagu barto xifdinta iyo tasxiixa qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna waxaana xafladan ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culummo waalidiin arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan macadkan alidkhan oo soo shaqaynaya muddo sanad iyo siddeed bilood ah horeyna ay uga qalin jebiyeen dafcadii koowaad ayaa hadda waxaa dib loo furay dafcadii labaad ee macadka dafcada labaad ee uu qaatay macadka lidqaan ayaa gaaraya afartan arday waxaana munaasabada lagu dahfuray aayadaha qur-aanka kariimka acuudu billaahi min ashaydaani arajiim ina alabraara lafii naciim cala alaraa'iki yanduruun tacrifu fii wujuuhihim nadrata annaciim yusqawna min raxiiqin makhtuum sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka kana tirsanaa martidii kasoo qayb gashay xafladda lagu daahfurayey dafcada labaad ee macadka alidqaan oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda isagoona u duceeyey nicmada maanta aan u fadhinno oo nicmo diineed ah meel kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala lagu baranayo oo ardo intaan la eg ay fadhido oo dafcadii labaad macad alidqaan furitaankiisii waa nicmo ilaahay subxana wataala ilahi noogu nicmeeyey marka xafladdaas ilaahiyga subxana wa taala nasoo waafajiyaan ku mahadinaynaa bacda xamdilaahi allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bih si aad og tihiin allah subxaana wa tacaala cibaadadu noo abuurtay inaan caabudno noo abuurto adduunka naloo keenay waxyaabaha alle lagu caabudo loogu dhowaadana waxaa ka mid ah tilaawatu kitaabillahi subxana wa tacaala kitaabka allah soo dejiyey min fowqi sabci samaawaat ka soo dejiyey oo kalaamkiisa ah alfaadiisa iyo macaanidiisuba xag alle ka yimaadeen kitaabka aqrintiisa in la aqriyo waa cibaada wey weliba la aqriyo waxaa weeyaan xaqa tilaawatihi tilaawadiisa xaqeeda la siiyo oo sidii allah subxaana wa taala uu soo dejiyey oo malaku jibriil uu soo gaarsiiyey nabigeena caleyhi salaatu wasalaam nabigeennana uu usii baray saxaabadiisa say u aqrin jireen saxaabadu iyo nabiga caleyhi salaam in loo aqriyo oo tilaawada marka xaqeeda la guto allah subxaana wa tacaala xaqa tilaawatihi buu sheegay aladiina aataanu kitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi tilaawadiisa xaqeeda aqrinayaan walaalka yu'minuuna bihi baa layidhi iyagaa iimaankii lagu koobay soomaari dad kitaabka ilaahay aqrinaya xaqa tilaawatihi aqrinaya ulaaika yu'minuuna bihi kuwaasaa rumey baa layidhi oo iimaankii markaa loo qiray qur-aankan aad baranaysaan kuwa aflax allah idinka dhigo kuwa liibaan allah idinka dhigo sidoo kale waxaa madasha ka hadlay naqiib sheekh cumar naqiibka beesha direed kana mid ah nuqbada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan allihina soo waafajiyey allahaas ayaan ku mahadinayna subxaanahu wa tacaala dafcadii koowaad ee horena qaybgalkeeda waan ku jirnay haddana ilaahay baana soo waafajiyey macnaha qaybtiinnan rag ayaa idinka horreeyey iyo dumar oo ka qalin jibi muddo sannawaadana fadhiyey kuna guulaystay marka waxaan idinku soo dhoweynaynaa ardada meesha fadhido inaad idinkan insha allahu tacaala ka qalin jibisaan ilaah idin weydiinaynaa intaasaan maarata alla weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala idinkana maarata dadaala haddaad tihiin ardaydii haddaad tihiin wiilal iyo gabdho waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad ku dadaashaan qur-aanka ilaahay barashadiisa macadka alitqaan ee xifdinta iyo tasxiixa qur-aanka kariimka ah oo ah macad hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa faracyo kala duwan ku leh degmada abuqa qable iyo deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waad mahadsantahay saadaq ugu dambayntii waxaad ku soo dhawaataan halqadii koowaad warbixino taxano ah oo aynu ugu magacdarnay baraaraha ufurow bashiir muxidiin ow ayman oo gaaray degmadaasi ayaa soo diyaariyey warbixintan
socdaalkani dhegayste waa kuu dalbarasho anna waa ii dalxiis ku soo dhowow ufurow magaalo hore u tallaabsatay tiigsi iyo horumar fogleyna ku taamaysa waxay dhacdaa waqooyi galbeed ee wilaayada islaamigaha ee baay wax ka yar labaatan kilomitir ayayna u jirtaa magaalada qansax dheere inta aanan gudaha u gelin magaaladan waxaa si bilicda kuu soo jiidanaya dhirta noocyada kala duwan leh ee ku hareeraysan deegaankan lagu daray xareedda roobka oo burqanaysa waddooyinka taasoo ka tarajumaysa baraaraha uu allah ugu deeqay magaaladan ufurow waa mid ka mida degmooyinka soo koraya ee dhaca wilaayadan waana deegaan leh sheeko gaar ah oo dadkiisa ugu qoran dhigaalada taariikhda inkastoo ay soo martay maraaxiil kala duwan xaaladihii qalafsanaa iyo duruufihii dalka soo marayna qaybteeda ka soo qaadatay maanta degmadani waa mid laabtay safaxaadkaasi mugdiga ah waxaa uu baryey waa cusub kadib markii ay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto goobaha lagu maamulo shareecada allah ee dhaca wilaayaadka islaamiga ah kadib markii ay dadkeedu kala dambayn iyo amni ku heleen neecawda shareecada waxay dhabbaha saartay waddadii horumarka balse dhegayste midda cajiibka ayaa ah in dhammaan horumarka maanta ka ifaya magaaladan ay tahay mid ay gacantooda ku hirgeliyeen reer ufurow oo isku kaashaday khayrka iyo sidii ay u horumarin lahaayeen deegaankooda suldaan cabdulwaaxid macalin xasan oo ah suldaanka guud ee beesha luway oo aan kula kulmay magaalada ayaa soo dhoweyn kadib aan ka horaystay taariikhda magaaladan iyo sida uu ku baxay magaca ufurow iyo qaabka deegaan ahaan halkan loo soo degay bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa bacd marka hore soo dhowaada idaacadaha andalus bashiirow aad baad u mahadsantihiin saad noo soo booqoteen magaaladii waad joogtaan waad u jeedaan ufurow ku soo dhowaada mar labaad mar saddexaad ku soo dhowaadaan idan leenahay waa dhownahay suldaan cabdiwaaxid aadaa mahadsan tahay bal inooga waran magaalada ufurow ufurow horta waxaa la yidhahdaa guud ahaan deegaanka la yidhaahdaa waa gartay magaalada magaca gaar ay leedahay ufurow marka waxaa ku magacbaxay degmada deegaan ahaan guud ahaan ufurow bay ku magacbaxday teedii labaad ufurow waxaa la joogaa hal qarni iyo hooqaho baa la degan yahay magacan ufurow qaabka uu ku baxay ee inooga waran magaca ufurowniyo horta meel geed weyn ku yaalo oo riti baktaah yaalay meeshii ritigu ku baktiyey oo ku ufurayaa la yidhi ma garatay waa gartay marka nin socdaala riti ugu baktiyey meesha beeraha dhexdood bay ahayd marka magacaasuu ku baxay ufurowda teedii labaad magaalada markii lasoo aruurinayo meelo badan bay kala degaayeen ciddaan tuulooyin yaryar bay lahaayeen tuulooyinkii markii dambe waxaa la isku soo afgartay in hal meel la isla soo dego oo magaalo laga dhigo ma garatee waa gartay kun sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii ilaa lixdankia la isu keenay dadkan magaalo ahaan la isugu keenay marka hore tuulotuulo meel gaargaa waxaa lagu kala gadgadanayay haye dadka reer diinsoor bay u badnaayeen meeshu isugu yimid dadka awfurow degan qaar diinsooray degnaayeen qaar qansaxdheeray degnaayeen qaar baydhabay degnaayeen qaarna ufuroway degnaayeen waa isu imaadeen markii dambe magaalada meeshii laga dhigay ganacsi baa laga bilaabay haye neefkii ugu horreeyey oo lagu gado meesha oo suuq la keeno kun sagaal boqol lixdan iyo labadii siina loo sheegay bay ahayd marka ilaa waagaas waa isku tashanayeen xal cid baa degan saad ula socoto magaalada haye cidda waa isku isku tashatay marka magaaladeeda inay wax ka qabsato magaalada waxay soo martay jiingaday ahayd burburkan oo dhan wax guri ah ku yaallay oo sar ah waagu markuu dowladda burburaysay laba qoloba ku taallay oo ganacsi hal ah iyo hal kale meel kale ku yaalo marka burburkan markuu dhacay kadib waqti dhowaan ku dhihi karaa bay isku xisaabtameen oo magaalada in laga bedelo dhismahan dhismo qurux badan loo sameeyo la isku tashado ganacsigii iyo jihaadkan magaciis ayay ku soo aanbaxday ufurow haye marka dadkeedan waa isku tashadeen ilaah baa ku mahadsan waxaa ku mahadsan jihaadkii markii bilowday baa ufurowna dhismo ku bilowday aad iyo aad marka dadka waa isku tashadeen nin kasta hadda waad u jeeday guri ufurow nooca hadda u yaallo waxay ku tashanayaan hadda in waddada ay sameeyaan inta kale waad u jeeday magaalada sii loo dhisay wax yar baa dhiman oo sanadkan abaar baa dhacday maw isaga iyadoo dhan inay la israacsiyay ahayd marka aad dhexqaaddo waddooyinkeeda iyo xaafadaheeda waxaad ka dheehanaysaa tallaabaqaadka iyo koritaanka ufurow dhawaqa qalabka dhismaha ayay dhegahadu maqlayaan halka dhismayaashii duugoobay dib loo dayactiray waxaa intaas oo dhammi sii dheer kaabayaasha muhiimka ah ee magaalada oo koraya maadaama korontada oo ah mid ka mid ah baahiyaha ugu muhiimsan ee deegaan kasta u baahan yahay waxay dadka magaaladan iyagoo isku tashanaya ku guulaysteen inay helaan koronto shaqayn karta afar iyo labaatan saac oo xiriir ah taas oo dabooshay baahidii xagga tamarta ee loo baahnaa maamulaha shirkadda korontada daryeel ee degmada ufurow ayaan ka waraystay shirkaddan iyo waxa ay deegaanka ku soo kordhisay
roogno meelii korontadii degmada ufurow ee shirkadda magaaja daryeelal arre ma iska talatay bulshada ganacsatada degmada ufurow alxamdulilah ilaahay nin suurtageliy lama motoor waaweyn ayaa hagadanay labaatan lix kun lah kagadi dhulka soo ka dhisayna may kagadnay toban kun doolara kagadnay alxamdulilah korontadana labaatan afar saa ugu hal shay boqolkiiba boqol faylay alxamdulilah ilaahay mahadis asbaabta marka korontada afarlaatanka saaca uga dhigteen maxay tahay maynka dhegnay maadaama bulshada ambaahati deegaanka maylarhay kastoo bilaaradi koronto lambaahadi ayaa bulshada may ka talatay intii labaatan afar saa laka waalo ganacsatada oo meelarhayo yaada maalgalati yaa saas ka talatay xagga qiimaha inooga waran ee dadka mise ayaa laga qaadaya ma saacad baa loo xisaabaa mise waa iska caadi maya saacad waaye korontada saacadu saacadda mayba waa hallan walba oo korontada ambaahada saacadaa mar ayaa galade may kukaxaase tumanka kukaxaas hoba tuman kubada toona may lanka dhawaay dhabecsiyada lanka dhawaay
marka ka waran isbeddelka hadda degmada kusoo kordhatan iyo markii shirkaddan daryeel aad soo kordhiseen maasha allah hadda boqolkiiba boqol iyo faylata madii hore maadaama matoor yar saaranay eeda maylaha ayaa lanka dhaboodi intii haddii korontada manaa dubaxbaan aan soo bidi safayle lanka raysidii alxamdulilah
ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن goobaha waxbarashada ayaa camiran kuwaasoo iskutashi lagu dhisay ganacsiga ayaana ah mid kala socda badeecaduna waa mid aad u jaban laguna daray baahida caafimaad oo uu deegaanku dadkiisu dabooleen kuwaasoo lagu kala yimaado gobollada deriska ah qaybaha kale ee warbixinadeenna u furow magaalo cagta saartee waddadii horumarka iyo baraaraha ayaan ku soo qaadan doonnaa xaaladaha iyo isbeddelka sii kordhaya ee magaaladan ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا نحن النماء إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu